أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda how dalka roon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaare cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalana ee magaalada muqdisho dowladaha isbahaysiga gaalada ee yusom ayaa si cad u sheegay in rajabeel ay ka muujinayaan howlgallada kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay duqayn silibiyiinta maraykanka ay ka geysteen xero qaxootiya ku taala dalka yemen in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dhawaaqidda ridada ayaa ku dhawaaqay in xilka ay ka xayuubin doonaan mudad aadan madoobe sidoo kalena ay soo dooran doonaan guddoon cusub عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo talaada kowda bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helaya khasaare cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalana ee magaalada muqdisho warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan howlgalladan oo isugu jiray duqeen qarax dil ikhtiyaal ah iyo dagaallo toos ah waxay ka kala dhaceen qaybo ka mid a wilaayaadka banaadir baay shabeellada dhexe geda iyo bakool oo ah wilaayaad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay saaka madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaas dhanka wilaayada shabeellaha dhexe weerar saaka ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaaba geed caglow oo siddeed kilomitir u jira magaalada jowhar ayay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaankaas waxaana halkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah iyadoona laga soo qanimaystay qori boosh iyo mooto bajaaj dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha deegaanka yeed qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay goob ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban deegaankaas dhanka wilaayada gedo howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo ayaa lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray indhabuur axmed diiriye dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay weeraradan ka kala dhacay wilaayaadka bakool banaadir shabeellaha dhexe baay iyo gadow waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abu xasaan dowladaha isbahaysiga gaalada ee yusom ayaa si cad u sheegay in rajabeel ay ka muujinayaan howlgallada kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare wargeyska the star ee kasoo baxa gudaha dalka kenya ayaa sheegay in howlgallada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay si weyn u kordheen xilli qayladhaan culus ay kasoo yeerayso isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee a u esom hogaamiyaashii ka kala socday dalalka ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ee ka qayb galay shir laba cisho ka hor ka qabsoomay dalka uganda ayuu wargeysku sheegay inay cambaareeyeen dhaqaale la-aanta soo wajahday ee u esom waxaa kale oo horjoogayaashani ka dhawaajiyeen ayuu yidhi wargeysku in howlgalkii kan ka horreeyey artemis loo waayey ilaa haddana aan la siin qayb ka mid ah lacagihii loo ballanqaaday oo xaddigeeda ay ku sheegeen sagaashan iyo lix milyan oo dollar wargeeska the star waxaa kaloo uu sheegay in war-saxaafadeed ka soo baxay shirkan lagu sheegay in maalgelinta ugu wanaagsan ee la sacdaalin karo islamarkaana la hubo inaanay go-eynin ay ku xidhan tahay hirgelinta qaraarka waxaa loogu yeero qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay ee soomaaliya qaraarkan ayuu wargeysku xusay in la ansixiyey diseembar kaasoo si buuxda u ogolaanayay in la tixgeliyo codsiyada waxaa loogu yeero howlgallada nabad ilaalinta midooda afrika ee helista deeqo ka yimaada qaramada midoobey oo miisaaniyadoodu dhan tahay toddobaatan iyo shan boqolkiiba wargeyska waxaa kaloo uu hoosta ka xariigay in kelmad uu goobtaasi ka jeediyey guddoomiyaha midooda afrika murtadka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf uu ku sheegay in howlgalku uu wajahayo caqabado dhaqaale islamarkaana ay jiraan dalaal aan si buuxda u hirgelin qaraarka ee soomaaliya xogeyaha fuliinta igaad oo isagana goobta ka hadlay ayaa shaaciyey in caqabado ka daran kuwii lasoo dirsay atamis uu wajahayo howlgalka e u esom kuwaas oo khatar gelin kara ayuu yidhi baahida degdega ah ee loo qabo ciidamo dheeraad ah xogeyaha fuliinta igaad ayaa intaasi ku daray in weerarada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen bilihii u dambeeyey ee bilowga sanadkan labada kun shan iyo labaatan ay baabi'iyeen inta badan wixii muddada dheer ay dhisayeen isbahaysiga gaalada midooda afrika waxa uu soo hadal qaaday wargeysku weerarkii dhacay khamiistii ee mujaahidiintu ay kula wareegeen xeradii ay maleeshiyaadka calooshooda u shaqaystayaasha danab ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaad ku dhow boqol askari dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa si cad ugu dhawaaqday in aanay sinaba lacag dambe u siin doonin howlgalka e u esom ha noqdo mid hoos timaada qaraarka u-n-ka ee amba xitaa mid ku salaysan qaab isku dhafan sidoo kale dalalka midooda yurub ayaa iyagana qaatay go-aan la mid ah midka maraykanka mahadsanad caliyare ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay duqeyn salibiyadda maraykanka ay ka geysteen xere qaxootiya ku taala dalka yemen warbixinta warkaasi waxay noo haya walaalkeen marwaan maxamed ugu yaraan lixdan iyo sideed tahriibayaal ah ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cerka ah oo ay ciidamada siliibiyiinta maraykanka ka fuliyeen xero qaxooti oo ku taala gobolka sacda ee waqooyiga yemen sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaas xarunta la beegsada ayaa la sheegay inay ku xariisnaayeen ku dhowaad boqol qof oo u badan tahriibayaal ka soo jeeda etoobiya iyo dalal kale oo afrikaan ahaa kuwaasoo maraya yemen iyagoo doonayay inay uga sii gudbaan dalka sacuudi carabiya warbaahinta almasirre ee dalka yemen ayaa dhinaca kala sheegtay in siddeed qof oo ay ku jiraan haweenayo caruur lagu dilay weerar kale oo ka dhacay xaafadda taqbaar ee degmada benilxaaris ee waqooyiga magaalada sanca duqeymahan ayaana dhacay habeennimadii axaddii iyadoo sidoo kale la sheegay in maraykanku uu duqeyn ka fuliyey gobollada cimraan iyo sacda dariska dhexe ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee loo yaqaan santicom ayaa xaqiijiyey inay fuliyeen in ka badan siddeed boqol weerar oo ka dhan ah bartilmaameedyo ku yaala yemen tan iyo bartamihii bishii maarso hase yeeshee ma bixin faahfaahin ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ilaa hadda in ka badan laba boqol iyo konton qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarada maraykanka oo ka wada yemen sida ay sheegayaan ila madax bannaan oo la hadlay warbaahinta dalkaasa weerarada maraykanka ayaa imaanaya xilli xiisada gobolka ay sare u kacday iyadoo xutiyiintu ay horey ugu digeen duqeymo kale oo lagu qaado yemen dhacdooyinka noocan ah ayaa sidoo kale xasuusinaya weerarkii ciidamada sacuudiga ku qaadeen xarun ahayo tahriibayaasha oo sacda ku taalla halkaas oo lixdan iyo lix qof lagu dilay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobey mahadsanid marwaan in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ku dhawaaqay in xilka ay ka xayuubin doonaan murtad aadan madoobe sidoo kalena ay dooran doonaan guddoon cusub warbixinta warkaasi waxay noo haya walaalkeen cabdiqani maxamed kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa lagu shaaciyey in xubnaha golahaasi ay diyaariyeen mooshin xilka looga tuurayo murtad aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada xildhibaanadan oo tiradooda lagu sheegay in ka badan boqol xildhibaan ayaa waxay sheegeen in kulankooda uu ka soo baxay mooshin xilka looga tuuri doono guddoomiyaha golahaasi sidoo kalena lagu go'aamiyey inay doortaan guddoomiye cusub murtad aadan madoobe ayay ku eedeeyeen inuu albaabada u laabay xarunta daaquudka riddada kadib markii uu ka warhelay inuu socdo mooshin xilka qaadis ah oo isaga ka dhan ah murtad xildhibaan saadiq cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha riddadaha ee ka qayb galay kulankaasi ayaa ka warbixiyey qodobada ka soo baxay shirka ay yeesheen war saxaafadeed kulan xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen islamarkaana kaga arrinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada golaha shacabka ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaallo mooshin dhammaystiran oo ka dhan ah guddoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe kaasoo yimid kadib markii uu ku xadgudbay dastuurka dalka xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka iyadoo kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhowaad saddex biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si khilaafsan sharciga si uulakacna loo hakiyey howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka war helay inuu jiro mooshin ka dhana maadaama mooshin sharci ah oo dhammaystiran oo xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ko iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ay keeneen in ka badan boqol xildhibaan oo u dhiganta tirada guud ee baarlamaanka haddaba waxaan u soo jeedinaynaa guddoonka golaha shacabka inay furaan baarlamaanka oo u xiran muddo ka badan laba isbuuc ama muddo ku dhow laba isbuuc go-aanka ka soo baxay xubnaha golaha dawaaqiidda riddada ee xilka looga xayuubinayo guddoomiyaha golahaasi ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay aada isu soo tarayeen inuu jiro mooshin ka dhan ah aadan madoobe oo xilka looga qaadayo guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu